duqur wanaagsan khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaay waa sagaal iyo labaatanka bisha labaad sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka uu rediyo muqdisho idiin haya waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa booqday cisbitaalka magaalada baydhaba ee gobolka baay halkaasi ay ku jiraan dadkii ku dhaawacmay weerar argagixisada al-shabaab ay gelinkii dambe ee shalayto ka geysteen magaalada baydhaba ee xarunta gobolkaasi waxaa deggan xaaladda deegaanada hoos taga degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo dhowaan ay kala wareegeen ciidamada xoogga ee dalka soomaaliyeed maleeshiyaadka al-shabaab iyadoo maamulka gobolka shabeellaha dhexe uu faahfaahin ka bixiyey natiijooyinka howlgalkii ay ciidamada xoogga ee dalka soomaaliyeed ka sameeyeen gobolkaasi guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey halka uu marayo qorshaha maamulo samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe kadib kulan uu maanta la qaatay qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan gobolka hiiraan munaasabad xarigga looga jarayay saldhig buriis oo ay yeeshaan bulshada ku dhaqan degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada waxgaradka iyo odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabad ku saabsan isdhexgalka booliska iyo shacabka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan ayaa waxaa ka socda dhismooyin hor leh oo ay ka hirgelinayaan qurbajoogta degmadaasi kadib markii ammaanka magaalada ay xaqiijiyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa midowda afrika ee amisom xaalad biiraaneed ayaa ka taagan deegaano hoostaga gobolka nugaal taasi oo saamayn ku yeelatay dadka iyo duunyada iyada oo dadka ay saameeyeen biyola'aantaasi ay ku baaqeen in gargaar degdega lala soo gaaro akhbaaraadka dibadda ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idiin haya waxaa ka mid ah jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay inay qorshaynayso in ay ballaariso mucaawinooyinka iyo gargaarka aadaminimo ee loo dirayo waddanka siiriya shanta maalmood eena soo aadan si ay u helaan raashin ku filan boqol iyo konton kun oo qaxooti ah oo u baahan gargaar bini'aadannimo
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fm-ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
duqur wanaagsan khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaa intaasi aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararka iyaga ugu door koronaa warkii oo dhan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa booqday isbitaalka magaalada baydhaba halkaasi ay ku jiraan dadkii ku dhaawacmay weerar argagixisada al-shabaab ay gelinkii dambe ee shalayto ka geysteen magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolkaasi siraaji sheekh isaaq ayaan qadka taleefonka kula xidhiidhay oo faahfaahin ka bixiyey booqashada gudoomiyaha oo booqashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi ay ku tageen cisbitaalka baydhaba iyo khasaaraha ka dhashay weerarkii argagixisada al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada baydhaba iyo dadka ku dhaawacmay
aada umahadsan tahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo ay weeriyeen gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed iyo qaar ka mida golihiisa wasiirada waxay tageen cisbitaalka magaalada baydhabo oo lagu bahnaaninayo dhaawacyo qaarkood aada u culus oo waxyeelo kasoo gaartay mashaqadii shalay ka dhacday muqaayada reebo iyo muqaayada beder oo ku yaala magaalada baydhabo xarunta gobolka bay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxaa mid mid u kormeeray qolalka sida gaarka loogu bahnaaninayo mise qeybaha sida gaarka loogu bahnaaninayo dadkaasi oo dhaawacyada ah intaasi kadib madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa dadkaasi ama dhakhaatiirta isagoo kulan la qaatay uu sheegay dhaawacyada ololus in dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya iska kaashanayaan sidii loo geen lahaa caasimada dalka ee muqdisho kuwaas oo wax looga qaboa cisbitaalka magaalada baydhabo marka saacadii lasoo dhaafayna cisbitaalka waxaa ku sii kordhaysay tirada dhimashada dhaawacyadaasi lasoo gaartiyay cisbitaalka magaalada baydhabo ugu horreyn agaasimaha isbetelka gobolka bay cabdilfataax xaashi sagaashoos oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa u faahfaahiyey warfidyaanka in dhimashada ay gaaraysa ilaa iyo tiro ku dhow soddon intii lasoo gaarsiiya cisbitaalka dhaawacyadana sidoo kale dad aad u fara badan oo saacadii lasoo dhaafay ku geeriyoodan ay jirto cisbitaalka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane sheekh xasan sheekh aadan ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay isku meel ugu soo horjeestaan ama ay ugu wada jeestaan sidii al-shabaab la iskaga celin lahaa oo waxaana sidoo kale uu sheegay qaraxii shalay in lala bartilmaamay sin dad mas-uuliin ah mise askari askarta koonfur galbeed ama kuwa dowladda balse al-shabaab keliya ay usoo hartay in dadka shacabka ay hasuuqaan wax taye iyagu ay rabaan aana jirin laakiin tiro badan inay laayaan keliya guushooda ay tahay marka waxaana sidoo kale uu sheegay in sideed iyo toban qofood ka mid a dhaawacyadaasi la qaadi doono had jeertan waxaan ku sugannahay airbortka magaalada baydhabo oo dhaawacyadaasi ama dhaawacyada cululus dhammaantoodiiba la keenay oo had jeertan diyaaraddii qaadi lahayd ay soo degatay oo hadda la qaadayo
kaasi waxa uu ahaa wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka abaay oo qadka taleefanka iigu warramayay isaga oo ku sugan magaalada baydhaba waxaa degan xaaladda deegaanada hoostaga degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo dhowaan ay kala wareegeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab iyadoo maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo faahfaahin ka bixiyay natiijooyinka howlgalka ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka sameeyeen deegaano hoostaga gobolkaasi abuukar maxamed bacadle oo kasoo warrama gobolka shabeellaha dhexe ayaa tafaasiisha warkan goordhow inoo soo diray howlgabo ballaaran ay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada nisa iyo ciidamada qaata maamul gobolka shabeellaha dhexe dowladda federaalka soomaaliya ayaa maalmahan ka wada howlgallo ay ku bacsanayeen kooxda ugus oo ay kaga xoreen deegaano fara badan deegaanadii ugu dambeeyey ayaa ahaa qoor dheer iyo tulo lagu magacaabo tulo xumey iyo sidoo kale tulo lagu magacaabo subacaad waxaana ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo kaashanaya dhalinyar deegaanka ah oo maalmahan la dagaalamaya kooxda ugu sargaxsan dalka soomaaliya ay ku guulaysteen in ay ka dilaan saddex naftood haligayaal ah halkaas ku sugnaa sidoo kale waxay dhaawac u geysteen tiro gaaraysa afar iyadoo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamadii ka barbar dagaalamaya deegaanka aysan soo gaarin wax khasaare ah howlgalladan ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha guutada koobaad ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gaashaanla sare ibraahim yuusuf sidoo kale mas-uuliin ka socota maamul gobolka shabeellaha dhexe heer gobol iyo heer degmo oo ugu horreeya gudoomiye oqeyn gobolka shabeellaha dhexe axmed mahira makaraan ahna kusugnaa gudoomiye gobolka shabeellaha dhexe ayaa shir jalaali ku qabteen tulada biyacad kadib markay maalnimadii shalay galbalkaasi gaareen kusoo ku faahfaahiyay khasaarada gaaray kooxda ugus waxaa halkaasi lagu soo bandhigay gaadiid ay isticmaalayeen oo ah gaari dameero ay ka baadeen oo dad shacab ah waxaana la sheegay in gaadiidka ay saarnaayeen saanad milateristiyo risaas iyo dadka tuuta ciidamo isticmaalaan gudoomiye horeenka gobolka shabeellaha dhexe axmed meer makaraan oo warramaya warbaahinta qaranka ayaa sheegay khasaaraha kooxdaasi loo geystay howlgalay laga sameeyey waa maanta way degan yihiin suuqbacaad iyo dhulkii dawaaxigaas waa degan yihiin maanta wax xaaladiisan waa okay saakay ciidamada waxay soo luqaha markay soo baareen waxay soo arkeen ilmeyda waa laga soo baxshay dadka shacabka deegaanka degan ee caasay marka wax burabaleema kama jiraan aadayna xaaladda u wanaagsan taha dhammaan waa tahay hub iyo saanad milatary iyo gaari dameer ay wax u saarnaayeen argagixisada ayaa nagu maqaalaha in ciidanku ay gacanta kusoo dhigeen maxaa tafaasiila oo aada naga siin kartaa
way jiraan gaari dameer laga soo qabtay ay ku rarahayeen saanada oo hagga raashinka iyo tuuto fara badan iyo boonooyinka ay dadka maaragtay xoolaha iyo beeraha ugu cashuurayeen iyo maaragtay dugsiyadii ay wax ku karsaayeen gaari dameer ay ku rarahayeen gaarigaasna maaragtay dad masaakiin oo deegaanka deganay xoog u soo qaateen isla shalay waxaa yimid ninkii gaariga lahay marka ciidamada ayaa gacanta kusoo dhigay aadayna maaragtay hawshaas saldhigii iyo wixii ay saadka ay ku wateen loo gacanta looga dhigay xaggee laga soo qabtay marka
waa laga soo qabtay duulada suuq bacad meel u jirta maaragtay hal kilomitr ugu dambeynta gudoomiya gobolka shabeellaha dheexna mayra makaraan wuxuu ku codsaday dadka deegaanahaas ku nool in ay la shaqeyn ciidamada dowladda federaalka soomaaliya si kooxdaasi ugus loo dabarjaro shacabka waxaan ujeedaa inay maaragtay nimanka cadaawada ciidamada u yimid ay garab siiyaan nimankaas caadada ka dhigtay dhaqan xumada iyo ku dulnoolaashada dadka masaakiintaana in ay maaragtay meelaha ay ku dhuumaan soo sheegaan hawlinacna uga soo wada jeestaan garabkana ka istaagan dowladooda iyo ciidamada si maaragtay la isaga celiyo loogana baxo maaragtay burunta ay shacabka ku hayan iyo dhibaatada maalmihi ugu dambeeyay ee howlgalla ballaaran ee ay madaxweynaha dalka soomaaliyeed ay qaadayeen waxay kaga xoreeyeen deegaana ku dhow degmada maxadaay iyo degmada joora kamid yihiin biicade iyo ceelbaraf abubakar maxamed bacadle raadiyaha t v qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe degmada jowhar
aad buu mahadsan yahay abuukar guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey halka uu marayo qorshaha maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe kadib kulan maanta uu la qaatay qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka ku dhaqan gobolka hiiraan sida faahfaahinta warkan uu kusoo diray waryahayaga ibraahim maxamed keedii gudoomiyaha gobolka hiiraan yusuf axmed xagar dabageed oo kulan la qaatay qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa waxau ka hadlay halka uu marayo maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe yuusuf axmed xagar ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin ciddii dan dhisidda maamulka labada gobol balse la fixi doono wixii qaldamay iyadana madaxda maamulada hiiraan iyo shabeellada dhexe loo xil saaray hiiraan hadda waa soo gudnay waxba ma diidaneen oo waxaan qaban marka hadda soo gudnahay wax la diidaneen waxbaan qaban waxaan qabannana hadda waxaan idiin sheegayaa waa soo sacnay waa soo sacnay dowladda soomaaliyeed iyo reer shabeellaha dhexe iyo reer hiiraan way ka arkeen wayna soo saxay waana soo saxay reer hiiraanka iyo reer shabeellaha dhaxaa iska arki waxawaaye madaxweynaha dalka soomaaliyeed iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan waxaan qaadanay shir waxaana qaadanahay inuu laba saac ahay waa hubaa laakiin wuxuu ku dirsanay maaha goob dheer aan dhex martay waxaana kusoo heshiisay wixii reer hiiraan iyo reer shabeellaha dhaxaa ay qabanayeen in la saxo wadaday wax ka hordameenna in wax laga hagaajiyo إلهي رجل أنا حسوب في دري إلهي رجل أنا حسوب في دري لكن وحاق الضرب عندي وحرتان غلط كذا لصاره عندي وحتى كسنة حتى ينوي لي هجاج عندي وحتى كسوي لي هجاج لي سلام مرينا حتى ودي بمشي فيه hadalka gudoomiyaha gobolkan hiiraan yuusuf axmed xagar dabageed ayaa waxa uu maanaya xilli uu maanta dib ugu soo laabtay magaalada beledweyne kadib markii uu ka qayb galay shirkii turkiga ibraahim maxamed geedi radio muqdisho beledweyne
munaasabad xarigga looga jareeyay saldhig booliisu ay yeeshaan bulshada ku dhaqan degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee degmadaasi xasan yuusuf cali ayaa tafaasiisha warkan inoo haya munaasabadan xarigga loogu jarayo saldhig booliis oo laga hirgeliyey degmada warshiiq oo ka mid ah degmooyinka hoos yimaada gobolka shabeellaha dhexe ayaa maalintii shalay waxaa si rasmi a xarigga ugu jaray taliyaha ciidanka booliiska qaybta gobolka shabeellaha dhexe gaashaanla dhexe khaliif cabdulle cabdi iyadoo xafladaasi ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo marti sharaf kale qaar ka mid ah waxgaradka degmada warshiiq oo goobtaasi hadal ka jeediya ayaa soo dhoweeyey furitaanka saldhigga booliiska ee laga hirgeliyey degmada warshiiq islamarkaana xusay inay baahi weyn u qabeen hirgelinta saldhigani waxaan ku faraxsannahay aada ugu faraxsannahay saldhigga booliiska oon u qabnay baahi aan u qabnay ee naloo dhisay annaguna aan isku wada kaashanay qolada d r c maamulka degmada ayadoon loo kala hirin aan iskula tashanay noona hergeshay aad baan ugu faraxsannahay
saldhigaanna oo naloo furayna maantay waa ku mahadsan yihiin intii kasoo qaybtay furitaankiisa saldhigan waa lafdhabartii degmada waaye lafdhabartii waaye waa u baahnaynay ilaahi kuma darnaado haddii haddana uun maaragta wuxuu u baahan yahay ciidankii wuxuu u baahan yahay haddii la keeno anunkana inaan la shaqayno guddoomiyaha degmada warshiq korneel axmed xuseen axmed jiidka ayaa ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa iyo weliba sida ay ugu suurta gashay inay ka hirgeliyaan degmada warshiq saldhig booliis isagoo kugu baaqay shacabka degmadaasi inay la shaqeeyaan laamaha amniga waxaan maanta iskugu nimid furitaankii saldhigga ciidanka booliiska degmada warshiq alxamdu lilah ilaaha mahadla waxaa nasiiba u yeeshay reer warshiq maanta inay helaan loo furo saldhiggii booliiska insha allahu booliiskiina waa soo daba joogaa waxaan rabnaa reer warshiqow booliiska inaad soo dhowaysataan oo aad la shaqaysaan oo farmasoonka aad siisaan oo qofkaad fahmi weysaan aad fartaad ugu fiiqdaan taliyaha ciidanka booliiska qaybta gobolka shabeellaha dhexe ee gaashaanle dhexe khaliif cabdulle cadi oo isna goobtaasi hadal ka jeediyay ayaa ka dalbaday shacabka degmada warshiq inay la shaqeeyaan saraakiisha booliiska ee ka howlgeli doona saldhiggaasi isagoo ku ammaanay maamulka degmada sida ay mar waliba ugu heelan yihiin hirgelinta iyo horumarinta degmada warshiq runtii waxaan dhihi karaa degmadan waa degmadii gobolkan ugu horraysay aan dhihi karaa oo saldhig boliis laga dhiso iyadana ka shaqaysa in saldhiggaas loo dhiso waa masjid runtii annaga nagu ah calaamad su'aal hadda ka horaan degmadan imid agaasimaha waaxda gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka maxamed sabriye kheyre oo gunaanadkii xafladaasi hadal ka jeediyay ayaa ku ammaanay shacabka iyo maamulka degmada warshiq doorka wanaagsan ee ka qaateen inay degmada yeelato saldhig booliis aad iyo aad aad iyo aad ayaa idiigu ammaanayaa in maanta laydii furo saldhiggii degmada oo meeshay cadaaladdu ka bilaabanaysay ah meeshay cadaaladdu ka bilaabanaysay ah waxaa maanta si rasmi xarigga loogu jaray saldhig cusub oo ay yeelatay degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo ay soo dhoweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada warshiq
munaasabad ku saabsan isdhexgalka booliiska iyo shacabka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose sida faahfaahinta warkan uu kismaayo inooga soo diray aadan maxamed salaad kulankani oo ahaa mid markaasi looga areysanayay sidii isdhexgal bulsho oo loogu samayn lahaa shacabka ku dhaqan magaalada kismaayo iyo sidoo kale ciidamada booliiska gaar ahaan qaybta amisom iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland ayaa maantay waxaa lagu qabtay gudaha magaalada kismaayo kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa taliyaha ciidanka booliiska jubbaland colonel gaboobe iyo sidoo kale saraakiil ka socotay amisom qaybta booliiska waxaa sidoo kale ka qaybgelaya kulanka dhammaanba ururada bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada kismaayo iyadoona kulankaasi diiradda inta badan lagu saarayay wacyigelin loo sameeyo bulshada iyo isdhexgal markaasi ay helayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale ciidamada booliiska amisom iyo kuwa maamulka jubbaland ugu horeyn goobta waxaa ka hadlay saraakiil ka tirsan ciidanka midowda afrika ee amisom qaybtooda booliiska waxaana ay sheegeen in ay aada ugu faraxsan yihiin kulankan maanta lagu qabtay magaalada kismaayo ismar ahaantaana isdhexgal bulsho ciidamada amisom qaybta booliiska iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku yeesheen magaalada kismaayo colonel xasan bare gaboobe oo ah taliyaha ciidanka booliiska jubbaland ayaa dhankiisa dardaaran u jeediyey shacabka magaalada kismaayo isagoona ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada kala duwan ee amisom iyo kuwa jubbaland isagoona markaasi ugu baaqay shacabka in ay markaasi la shaqeeyaan ciidamada amniga waa kulankii ugu horreeyey oo amisom qaybta booliiska iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku yeeshaan magaalada kismaayo aadan maxamed salaad radio muqdisho kismaayo
magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan ayaa waxaa ka socda dhismooyin hor leh oo ay ka hirgelinayaan qurbajoogta degmadaasi kadib markii ammaanka magaalada ay xaqiijiyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ee hiil walaal cabdinaasir cabduqaadir geesi ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray buulo burde horumarkan ayaa waxaa guud ahaanba laga dareemayaa deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada magaalada burburda ee bartamaha gobolkan hiiraan kadib markii magaalada gudaheeda ay si toose ugu bilowdeen horumaro ay si weyn ugu riyaaqeen dadiyuhu ku dhaqan gudaha gobolka hiiraan gaar ahaan degmada buruburde mid ka mid ah beelaha dhaqanka gudaha gobolka hiiraan gaar ahaan degmada buruburde ayaa idaacadda radio muqdisho ugu warbixiyey horumarka magaalada buruburde ay u tallaabsanayso maalinba maalinta kasii dambayso kaasoo lagu magacaabo nabadoon ibraahim cabdi jeelle oo loo yaqaan nabadoon buuqaay ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
marka hore horta waxaan mahad ku celinayaa ilaahay ina abuurtay marka labaad ummadda reer hiiraan ee codkeena iyo maqalkeena iyo muuqkeena taqaano inay degmada duulo gurtee labada sana godoonsadeen inay wax u qabato ay wax u qaban karaan magaalada oo aad iyo aad usoo qabatay bilooyinka ugu dambeeyey hay-adda d r c iyo ilaahay khayraadsiiya ay wax badan u qabatay xagga xagga nadaafada marka insha allahu hadda sidii horebaha boqol boqolkiiba boqol afartan yahay laakiin waa u dhowdahay waayahay marka marka ku adeegsanayo nidaamada raadiga muqdisho kaaka ee magaalada degmada buurwood maxaad ugu baaqi lahayd raadiyada degmada buurwood waxaan ugu baaqaya magaalada waa magaaladoodii hiiraan waa hiiraan reer hiiraanna waxaa u maqan reer hiiraan cid kale inay u timaado ukajilayso gurigooda ninkii ama mas-uuliyad ka rabo ama dadnimo ka rabo ama reer hiiraan saxawka ahaaya doonkanayo magaalada labada sano goobtoosa iyo barka xagga nadaafada iyo xagga masaakiintooda wax u qabtaan hadday wax u qaban karaan intaasaan aan aan aan ugu baaqaya manahan mid la soo koobi karo horumarka degmada buluburde oo maalinba maalinta kasii dambayso ay sii kordhayso waxaana xusid mudan dhisitaanka garoonka diyaaradaha ee degmada buluburde oo ay ka kaashadeen maamulka degmada buluburde ee bartamaha gobolka iyo ciidamada hiil walaalay ku sugan gudaha degmada cabdinaasir geesay warbaahinta qaranka magaalada buluburde
xaalad biyola-aaneed ayaa ka taagan deegaano hoostaga gobolka nugaal taasi oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada iyada oo dadkaasi ay ugu baaqeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladda in ay gargaar bini-aadanimo oo deg dega la soo gaaraan wariyaha gobolka nugaal yuusuf maxamed maxamuud ayaan goordhow qadka teleefonka kula xidhiiray oo aan wax ka weydiiya xaaladda biyola-aaneed ee ka taagan deegaano hoostaga gobolka nugaal
yuusuf oo bal waxaad faahfaahin naga siisaa xaaladda biyola-aaneed ee ka jirta deegaano hoostaga gobolka mudug iyo dareenka dadka sida uu yahay iyo cabashooyinka ay ka muujinayaan
waad mahadsan tahay runtii maalmihii ugu dambeeyey deegaanada dunkan guud ahaan marka laisku soo qaado hadalhaynta ugu badan waxyaabaha ugu badan ee ka jira bulshadan ay ka caabanayaan waxay ahayd abaaro iyo biyola-aan saamaysay dadka reer guuraaga ee ku dhaqan deegaanada duntan intooda badan haddaynu soo qaadano gobolka nugaal oo kale maalmihii ugu dambeysay waxaa soo baxay in ay muujinayaan dadka reer guuraaga ee ku dhaqan tuulooyinka kala duwan ee gobolka nugaal kuwaasi oo ka caadanayay abaaro gaar ahaan si baahsan u saamaysay dadka ku dhaqan tuulooyinka oo welibana si gaara biiraan ay uga caadanayeen iyagoo sheegeen inay horey sheegeen deegaanahaas dad kasoo barakacay gobolada fogfog ee jiraan oo sanadkan sanadkeenu soo dhaafnay iyo waan helin wax roob ah marka waxay ku baaqayeen in dadka ganacsatada ah iyo dawladda ay la soo gaaraan dadkaasi iyo dhaan iyadoona xiligan waxa ugu darnay tahay dad iyo dunyada biyola-aan si isku mid a u saamaysay
waa tahay deegaanada ugu daran ee biyola-aantu ay ka jirto yuusuf oo waa xaggee
hadda deegaanada ugu badan ee inta badan laga soo sheegay duntan hadda marka la isku soo qaado oo gobolada sanaag bari iyo qeybo ka mid a gobolka karkaar haddana waxaa kusoo biray oo maalmihii ugu dambeysay iyagana cabasha ay kasoo baxaysay deegaanada hoostaga gobolka nugaal sida deegaanada tulooman oo kale oo dadka deegaankaasi iyo galbeed ay ka caadanayeen biyola-aan saamaysay dadka ku dhaqan deegaankaas halkaas waxaa xusid mudan inay horey joogeen qoysas tiro badan oo horey uga soo barakacay sanadaynu soo dhaafnay oo xilli roobka aan helin gobolada karkaar iyo sanaag iyo bari intaba
aada buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga yuusuf maxamed maxamuud oo isagoo ku sugan gobolka nugaal qadka taleefonka iyo ugu warramayay faahfaahinna ka bixinayay biyola-aan xoogan oo ka taagan deegaano hoostaga gobolka nugaal iyada oo dadku ay ku baaqayaan in gurmad deg dega lala soo gaaro maadaama biyola-aantu ay saameyn xoogan ku yeelatay dadka iyo dunyada ku dhaqan gobolka nugaal ee puntland halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay inay qorsheynayso inay ballaarisho mucaawinooyinka iyo gargaarka aadaminimo ee loo dirayo waddanka syriya shanta maalmood ee fooday nagu soo haysa si ay u helaan raashin ku filan boqol iyo konton kun oo qaxooti ah oo u baahan gargaar bini-aadanimo hay-adda gargaarka ee qaramada midoobay ayaa doonaysa in la joojiyo dagaalka ka dhanka kooxaha argagixisada ah si loo gaarsiiyo mucaawinada iyo gargaarka dadka u baahan xabajoojinta horay ay u kala sixideen labada dhinac sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii ayaa ka duwan midda dhowaan labada dhinac ay kala sixideen taasi oo lagu xadgudbay dowladda raashiya oo muddo shan bilood ahay qayb ka ahayd dagaalka ka dhanka argagixisada ayaa imminka ku eedeynaysa fallaagada qunyar socodka iyo dowladda waddankaasi turkiga in ay carqaladaynayaan xabajoojinta dhowaan ka dhaqangashay dalka syriya dhinaca kale golaha qaranka ee mucaaradka waddankaasi syriya ee ay taageerto boqortooyada sacuudi arabiya ayaa u gudbiyey warqad qoraal ah xogeyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa bankimoon oo ay ku eedeynayaan xukuumadda dalka syriya iyo xulafada ruushka uu ka mid yahay in in ka badan afar iyo labaatan jeer ay ku xadgudbeen dhaqangalka heshiis xabad joojina oo ay gaaraan kooxaha mucaaradka ee waddanka syriya iyo dowladda waddankaasi warkii oo aad ka dhagaysanayseen khiyaarta hawada nagala xidhiidha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddii warkeennu uu sheegay ama doonaysa inay dib uga bogato waxay isagoo maqalay qoraala ka heli kartaa barta internetka aynu ku leenahay ee ciwaankiisu yaa radio muqdisho dot net tan iyo kulanti dambe waa aniyo qadar cali nuur oo idila sidaas iyo ammaano allah